bulshada ceerigaabo gaar ahaan gaadiidleyda ayaa sheegay inay qabaan tabasho badan iyo dhibaatooyin uu ku hayo maamulka somalilan waxay soo gudbiyeen inay si aad ah u saamaysay bandow la sheegay in lagu soo rogay waxay intaa raaciyeen intaasi macquul lahayn ayna dhibaato weyn ku tahay cabashadoodanna ayaa ku soo aadaysa iyadoo maamulka la baxay somalilan uu bandow ka bilaabanaya toban saac oo galabnimo ilaa subaxi hal saac ku soo rogay gaadiidleyda ka howlgala magaalada ceerigaabo arrintani ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaaladaasi si gaara gaadiidleyda ka howlgasha magaaladan iyagoo si aad ah u dhaliilay maamulka somalilan darawallada gaadiidka kaxeeya oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan bandowga uu soo rogay maamulka la baxay somalilan caqabadna ay ku noqotay noloshooda qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sidaasi ku iideeyey maamulka somalilan haddaan bandowgaa idinka siiyo warbixin kooban iyo sida uu noo saameeyey dad gaadiidleeda ku shaqaystaan nahay dee wax kastana waan leenahay laakiinse wuxuu noo saameeyey si adagoo dee haddeer waxaan xaroonnaa afarta galabnimaana lagu yahay xarooda waxaa laga yaabaa labiyo tobanka markaad xarooto aad cabbaar yara seexato inay saddexdii iyo afartan meelaha salaadda laga soo baxo markaa afartii waaba iska taagantah anu markaa labiyo tobankanaba iska xarayna inta iyada badan gawaadhida waayo dee hadhowna ciidankaas wada qabqabsanaysaan bandowgiina waana lagu sii raajiyo wakhtigiina waa nagu sii batay markaa run ahaantii dee qoladayada gaadiidka iyo qoladayada magaaladaba si aadoo bay noo wada saamaysayo dee sida tal magaalada laga daayo intii saamayn badan baan ka dareema dee bandowgan ha naga qaado haddaan nahay anugu qolada gaadiidka bandowgu aad buu noo saameeyey waayo caqabad badan ayaa nagu hayaa cabashada ay soo gudbinayaan dadka shacabka ah ee ka dhanka ah maamulka somalilan ayaa aad u soo badanaysa iyagoo sheegaya inay ku qabaan maamulkaasi dhibaatooyin kala duwan